bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aanu idinku heynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ka qayb galay munaasabad casho sharaf ahayd oo ay oo qayb ka ahayd xiritaanka fadhigi kalfadhigii koowaad ee kulamada baarlamanka tobanaad ee jamhuuriyadda soomaaliya xuska maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxaa si weyn looga xuseeyaa caalamka oo idal iyadoo soomaaliyana ay soconayaan qabanqaabada munaasabado kala duwan oo lagu weyneynayo maalintan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in uu socdo qorshihii ugu dambeeyey ee howlgal ballaaran oo ka dhan ah maleeshiyada nabadiidka ah ee al-shabaab goobaha tirada yar ee ay maleeshiyadaas kaga sugan yihiin gobollada dalka soomaaliya hogaanka ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee loo yaqaano taraafikada ayaa waxa ay sheegeen in shilalka ugu badan ee ka dhaca waddooyinka caasimadda ay sabab u yihiin mootooyinka loo yaqaano bajaajka bare wax ka dhigay jaamacad ku taalla waddanka finland ayaa waxa uu soo bandhigay baaritaan muddo dheer uu waday oo uu isku barbardhigayey soomaalida nolosha soomaalida ku nool waddanka finland iyo waddanka maraykanka isbitaalka magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa waxaa la dhigay boqol iyo siddeetan ruux oo uu oo la eeldaran cudurka cudurrada jadeecada iyo shubanbiyoodka oo laga keenay deegaano hoos yimaada magaaladaasi roobabkii guga ee xalay ka da-ay qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa waxaa magaalada caabudwaaq ee gobolkaasi lagu soo warramaya inuu saameeyey dadka barakacayaasha ee magaaladaasi ku nool wararka dibadda ee warkayaga saaka ay ku maqli doontaan hadduu eeba idmo waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale ku celiyey in maraykanku aanu u dulqaadanayn haddii waqooyiga kuriya uu tijaabiyo hubka nukliyerka ah waxaana dowladda kuriya ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalkii lixaad kaas oo la sheegay inuu yahay mid nukliyar ah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax isniina taariikhdu ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad ee mey sanadda laba kun toddobiyo toban warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa ay xalay ka qayb galeen munaasabad casho sharaf ahayd oo qeybna ka ahayd xiritaanka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya oo ah golaha shacabka ee tobnaad kaasoo xalay lagu qabtay xarunta villa soomaaliya warbixinta warkan ibraahim guule isxaaq ayaa eegaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka wasiiro xukuumadda soomaaliya ka tirsan iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo murti sharaf kale ayaa ka qayb galay xafladda cashi sharafa oo ku saabsanayd xiritaanka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka oo xalay lagu qabtay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ugu horeyn fanaaniinta kooxda danan ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa goobta kusoo bandhigay suugaan ka hadlaysay midnimada iyo dhibaatooyinka qabyaaladu ay leedahay waxaana wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya xildhibaan khadiijo maxamed diiriye ay ka hadashay kaalinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee ku aadan wacyigelinta dhallinyarada soomaaliyeed waxaana ay sheegtay in kooxdan danan dib wasaaradda ay usoo nooleysay islamarkaana ujeedka loo soo nooleeyay ay tahay in wacyigelin dhallinyarada soomaaliyeed ay u sameeyaan si looga badbaadiyo dhallinyarada marhabaabinta iyo in ay qaldaan maleeshiyaadka naflacaariga ee kooxda argagixisada wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa ballan qaaday in wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ay ka shaqayn doonto sidii la isugu xiri lahaa dadweynaha iyo golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ka hadlay marxaladihii golaha shacabka uu soo maray oo ay ka mid yihiin doorashooyinkii iyaga lagu soo doortay wuxuuna mudanayaasha ba- baarlamaanka uu u sheegay inay soo buuxiyaan labada kursi ee ka bannaan golaha shacabka inta lagu guda jiro fasaxa baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo munaasabadda si rasmi ah u soo xiray ayaa ka hadlay marxaladda dalka hadda uu marayo safaradii uu galay muddadii xilka uu hayay iyo guulihii laga gaaray doorashooyinkii taariikhiga ah ee dalka ka dhacay iyo sida uu caalamka soomaaliya ugu heelan yahay xilligan wuxuuna sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ka hadlay xaqiijinta amniga dalka iyo ka hortagga maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab taasoo lagu gaari karo buu yidhi madaxweynuhu in la tayeeyo ciidamada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo daryeelidda caruurta askarta iyo saraakiishii soomaaliyeed ee geeriyootay
aan kulligeen xooga saarno inaan dhisno ciidankeenna waxaan hubaa ciidankan amisom intay dadaal kareen waa dadaalayn laakiin dalna ma xoreyn karaan annagaa dalkaan loo baahan yahay inaan xoraysanno waxaan ku xoreyn karnaa ciidankeenna inuu noo tababaran yahay ciidankeenna in aan dhaqaalaysanno oo aan siino waxay u baahan yihiin mushaaharadooda ay kow ka tahay caafimaadkooda kii dhintana carruurtiisa aan ka warqabno taas waxay keenaysaa marka ciidankaas inuu noqdo ciidan qaran qaran inuu noqdo kaas weeye kan annagu aan ka shaqaynayno hadduu ilaah yidhaahdana afarta soo so afarta sano soo socota haddii aynan gaarin taas runtii afar sano naga khasaartay weeye keligiina ma samayn karo waxaan rabaa inaad gacan isiisaan dowladnimadaani ma aha wax qof leeyahay maaha annagoo dhan iyay noo dhexaysaa waxaan u haynaa shaqadan waan u adeeganaa shacabka soomaaliyeed aan u adeeganaa shacabka soomaaliyeed annagay naga sugayaan leadershipkii inaan siino laakiin annagu haddaan isqaqabsanno oo dee dacaayad aan macno lahayn macnaheedu waxaa lumaya foocuskii ahaa inaan qoladan nabadiidkaan iska celinno
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxa uu shaadi sharaf guddoonsiiyey mas-uuliyiinta iyo qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta
waa maxsan tahay ibraahim guudle isxaaq xuska maalinta shaqaalaha adduunka ayaa maanta si weyn waxaa looga xusayaa caalamka oo idil iyadoo soomaaliyana ay ka dhacayaan munaasabada waaweyn oo ee maalintan loogu dabaaldegayo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya saalex axmed ayaa waxa uu u hambaliyeeyey guud ahaan shaqaalaweynaha soomaaliyeed haddii aan lahayn shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo shaqaalaha gaarka waxaana uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso ixtiraamka xuquuqda shaqaalaha soomaaliyeed
munaasabadda aynu maanta halkan u joognaa waa xuska maalinta kowda mey waa maalin adduunweynaha intiisa badan laga dabaaldego waa maalin taariikhiya waa maalin dadku shaqaaluhu ay fasax wada galaan waxaa la odhan karaa waa maalinta u gaarka ah shaqaalaha adduunka shaqaalaha soomaaliyeedna waxay ka mid yihiin shaqaalaweynaha adduunka ee dabaaldegaya inana farxad bay noo tahay inaynu hirgelinayno barnaamijyo maalintaa xusaya sida ciyaartii maanta halkan ka dhacday oo kale iyo xafladda weyn ee beri dhici doonta aan si gaara ugu mahadceliyo dhallinyaradii qaarkoodna ay ku ciyaarayeen magaca wasaaradda qaarna magaca degmada ee halkan maanta ku ciyaaraya ka wasaarad ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaana saaran waajibaad culus
wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka fakarayso sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbartay
maalin weynna nagu ah in la qabto munaasabad oo sboorts ah tanoo dhiirigelinayso dhallinyarada waxay dhiirigelinaysaa shaqada waxay dhiirigelinaysaa isdhexgalka waxay dhiirigelinaysaa in isboortigu uu keenayo caafimaad marka runtii sharaf weyn bay noo tahay aad baan ugu faraxsannahay wasiir saalax baa noo sheegi doona siyaasaddeeda waxay tahay qof kastoo soomaali ah oo dhallinyaro ah sidii shaqo loogu abuuri lahaa waddankan khayraadka ku jiro haddii aan soo saarannana waxaan hubaa in caalamku ay shaqo u soo raadsanayaan soomaaliya qof kastoo soomaaliyeedna uu heli doono ee, shaqo iyo wax ka badanba marka taasna waxay naga rabtaa inaan ka wada shaqayno dhallinyaradana kaalin weyn ayaa arrintaas uga aadan
maalinta shaqaalaha adduunka oo loo asteeyey maanta oo ku beegan kowda may ayaa waxa ay tahay maalin lasoo bandhigo tacdiyada ama dhibaatooyinka ay la kulmaan shaqaalaha dunida iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee loo ixtiraami karo xuquuqda shaqaalaha waxaana soomaaliya ay qeyb ka tahay wadamada dunida ee laga xusayo wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada xooga wasaaradda iyo taliska xoogga oo iskaashanaya ay qorsheynayaan howlgal ballaaran oo ka dhanka oo ka dhan ah maleeshiyada nabadiidka ah ee al-shabaab howlgalkaas oo lagu wajahayo goobaha farakutiriska ah ee argagixisadu ay kaga sugan yihiin geyiga soomaaliya kuwaas oo ay dadka ku dhibaateeyaan islamarkaana ay ku hortaagan yihiin in adeegyada nolosha muhiimka u ah dadka ay gaarsiiso dowladda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi colaad rooble ayaa waxaa isaga oo kormeeray ciidama ka tirsan xoogga dalka kuwaas oo u diyaar garoobayay qayb ka mid ah howlgalka ka dhanka ah nabaddiidka al-shabaab waxa uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ay ka go-an tahay in ciidamada loo dhammaystira agabkooda si ay iyana markaasi u wajahaan nabaddiidka dadka u diidan nolosha iyo nabadda
hagaajiyo een, qalabkiisa la hagaajiyo haddii ilaahay yidhaahdo een, een, howlgalkiisana la hagaajiyo marka een, waxaan aad ugu bogaadinayaa taliska sida ciidankan een, een, runtii quruxda badan een, een, loo diyaariyey een, ciidanka waxaan rabnaa inaan sheegno ciidamada waxaa la yidhi qaarna waa, waa hubaysan yihiin qaarna ma hubaysno maxay ahayd qalabkoodii iyo hubkoodii ma dhammaystirna Een, taliyayaasha waa noo sheegeen taliyaha iyo abaanduulaha warbixintaas waa noo sheegeen laakiin annagaa go'aansan inaan indheheena ku soo aragno haddii ilaah yidhaahdo aan idinla qaybsanno haddii ilaah yidhaahdo een xaaladda jirtay aan idinla qaybsanno taliska warbixin een, hoose aan oo ina siiyo haddii ilaah yidhaahdo marka inta hubaysan waa hubaysan tahay inta aan hubaysneen oo qalabkoodii iyo imkaaniyaadkii loo baahnaa ciidan loogu baahnaa aan u dhammaystirneen haddii ilaah yidhaahdo sida abaanduulaha oo sheegay waa la dhammaystiraa kol dhow haddii ilaah yidhaahdo laakiin sida abaanduulaha sheegay dalkaani howlgaloo ku jiraa operation oo ku jiraa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa in aanan magaalada muqdisho military magaalada muqdisho dhex wareegayogeeyo howlgalkii loogu talagalina si oo u fuliyo inaan annaga dowladda xaggeena maxay ahaatee aan dhammaystirno wax kasta oo u baahan yahay ciidanka inaan dhammaystirno haddii ilaah yidhaahdo inta qalab haysanina qalabeentooda aan dhammaystirno waxyaabahana lagu sheesheegayo ceebtahoo ciidanka qaar hubkoodii inta ama soo dhigtaan ama waxaa haddana hub kale maxay ahaata rabaan in la siiyo xog ogaal badanaa wasaaradda ay u tahay iyo iyo taliskaba saraakiishaba ay u yihiin
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hornaantii bishan waxaa ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in laga ciribtiro guud ahaan geyiga soomaaliya kooxaha nabadda iyo nolosha u diidan ummadda soomaaliyeed waxaana madaxweynuhu uu sheegay in howlgalkaasi ay hogaaminayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhowaan uu bilaaban doono isagoo maleeshiyaadka nabaddiidka ee al-shabaab u qabtay muddo lixdan maalmood ah in ay isku soo dhiibaan kuwooda doonaya inay ka soo baxd- baxsadaan kooxahaasi nabaddiidka ah hoggaanka ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee taraafikada ayaa waxay sheegeen in shilalka ugu badan ee ka dhaca waddooyinka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay ku lug leeyihiin mootooyinka bajaajka maxamed abuukar axmed ayaa eegaya
waddooyinka magaalada muqdisho waxaad ku arkaysaa tirada xaddaafka ah ee mootooyinka saddex lugooleyda ah oo ay dadweynaha sida adkaa u isticmaalaan kuwaas oo ay wadayaal ka yihiin dhallinyaro shaqo abuur looga dhigay in ka badan shan kun oo mootobajaaj ayaa u diiwaan gashnaa jenaraal cali xirsi barre taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka hal sano ka hor intii aan xilka laga qaadin laakiin hadda oo dib loogu magacaabay xilkaasi waxa uu rumaysan yahay in tirada ay intaasi kasii badan tahay xilligii aniga aan joogay shan kun ay maraysay laakiin maanta aniga ma caddayn karo hal sano iyo laba bilood ayaan ayaan kasii maqanahay shaqadan sidaas ayaanan haddeer tirada saxda ah oo bajaajka magaalada jira aanan u hayn tirada kugu dambaysa waa shan kun shan kun aye waatan meeqa bil ayaa marka shaqada ka maqnay bil hal sano iyo laba bilood ayaan ka maqnaa
dhalinta wadayaasha ka ah mootobajaajka badankooda ma lahan xirfad darawalnimo taasna waxay sababtay in shirarka ugu badan ee ka dhaca wadooyinka caasimadda ay ku lug leeyihiin mootobajaajka sababta jirtaa waxay tahay dadkii oo dhan maarkino halyoomkii raadsa nimaa nin wadada yaqaan nimaa wadada yaqaanin labadaba waa wada wadataa magaalada muqdishona waa magaalo weyn dadkeedana waa ku fadra badan yahay nin hadda loo soo dhiibo hadda shil la gala arkay nin hadda loo soo dhiibo ilaahay maarkino magaceeyo wixiis iska wataa arkay bilaa leysi la'aan nin leysigka wato maarkino shaqadina ay haddana aanan heli karin waa arkay runaanti haddii aan kaaga warramo aniga hadda midaan aan wado midaan leeyahay ma ahan qofkan keliyaan u wadaa lacag siddeed doolar laga qaadaa bi- maalintii bardhey
wallaahi darawalnimadii horena waxbaa igu baxsanaayo hadda bajaaj uguma horeyn gaadiid badan hadde waa xoogaa wax soo- waa soo kaxay isteersa waa soo qabtay baabuur caadi wadi jirta baabuur caadi waa soo wadi laakiin mooto waa ka duwan tahay sooma mooto waa ka duwan tahay laakiin mooto waxaan wadi jiray awal facebook facebook tan waa isku mid mootooyinka facebooda waa taqaan si fiican u taqaan online iyo mootoda tan waxba isma dhaamaan sababtoo ah faceboodu inta marshe ay qaadatay si ee s- qaabkay u qaadatay u qaadataa tanna Wa- wadada sharci ayaa loo maraa qaab loo maro shuruucee leedahay taas laftigeeda waxba kama taqaanin sooma wallaahi dabcan haddii aan kaaga sheekay taasna waxaa waaye sababtoo ah adduunyadu waa indheer garad soomaalidu ee dadku bilaadan wuxuu keliyaa indheer garad ee nin wax bartay waxaan ku jirnaa qolooyinka indheer garadka ah oo haddee ilaahay kuma darnaadee wacyiga iyo waayaha jiraana baray
dadweynaha isticmaala mootooyinkaasi waxay qabaan walwal xilli walba oo ay raacayaan mootobajaajka horta hore marka ugu horeyso wax- waa dadkii nidaamkuma socdaan oo dowladdiina wax loo baahnaa inay nidaamiso oo imtixaanaadka qaado si ay u wadaan ayagana khayr mas-uulinimo badanaan ku arkaa waxaan inay bir tahay oo mas-uul ay yihiin oo dadkaas saaran inay mas-uul ka yihiin maba oga marka waxaa arkaysaa ayagoo isku xiraaya meele ayna mari karin inay isku dayaan inay maraan haddana jidadkii waddankii oo iska jajaban ayaa waxaa arkaysaa in si khayr caadi ah inay u wadaan marka dhibaatooyin badan aksiba- aksin- aksidenti badan oo ka dhacayna waan arkay marka waa kaasaa marka adiga shaksiyan markaa raacdo maxaad dareertaa cabsi ma dareertaa cabsi aad iyo aad u weyn waan dareemaa waxaan isdhahaa goormay kula gadoomi doontaa goormay shilgoli doontaa haddaa la hadashidna waxay ku arkaan maaragtay adigiiba maaragtay inaa maaragtay nin duqoo maaragtay nolosha jecle inaad tahay yaa taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka jenaraal cali xirsi bare ayaan weydiiyey sida ay u hubiyaan xirfadaha wadayaasha mootooyinka iyo mas-uuliyadoodaba ka hor inta aysan siinin waraaqaha sharciga ee darawalnimo waa sharci degsan oo kun sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii la dejiyey ninkan waa inuu lixda lixaad caafimaad qaba maskixiyana caafimaad qaba indhihiisina fiyow yihiin gacnihiisina fiyow yihiin lugihiisina fiyow yihiin maskixiyana caafimaad qaba markaas waxaa ku xigay inuu tababar soo maray ninkaas oo uu tababar qaatay oo gaadiidkan sida loo wada bartay
waa tahay tababarka idinka soo ma hubisaa mise idinkaa siiyo waxaa jira dugsi ka furan wasaaradda gaadiidka hoostaga oo u furan in laga qaato laysimo oo imtixaan lagu qaado oo shahaadada lagu bixiyo wadida gaadiidka iyo mootooyinka qoladaas ayaa u soo ogolaata laysikan ayaa u ogolaada annaga gacansiin un baan u nahay hadhow qofku markuu inta shil galo dhibaata timaadana waxaan xaq ugu leenahay inaan laysinkiisa iyo buuggiisa ogaano
hadda sidaan ka warqabno shirarka dhaca magaalada muqdisho wadooyinkeeda waxaa ugu badan bajaajka ama iyaga shilka ha galaan ama ha lagu galo maxay tahay sababta muddoodan haddeer waxbaa isku si isku noqday xataa xadka lagu soconayo waddada tabeelaha baabuurka soddon bajaajka labaatan ninkan wuxuu raadinayaa caasigii ayay bedeleen nimankan asagoo dheereeya ku dhaafaya qofka gacantu taagay bartu hore ka istaaga inuu qofkaas qaaduu rabaa waxa imaan kara iyo dhibaatada uu ku dhex jiraba ma uusan dareeminba waa ka marka idinka mi- ma, ma diiwaan gelisay keebaa badan baabuurta kale blka ama caadiga ah iyo kuwa bajaajka xilligii aniga aan shaqaynaya bajaajka ayaa badnaa shilalka shiraalka inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo ay sababeen korarka iyo xirfadla-ida mooto bajaajka iyo darawaladoodaaba ayaan haddana dhanka kale waxaana dafiri karin sida ay u dabooleen baahida gaadiida ay qabeen dadweynaha gaar ahaan ardayda iyo shaqaalaha maalin walba ku kalaha shaqooyinkooda iyo goobaha waxbarashada kuwaasoo sidoo kalena ay ka rawaxiyaan waxaana sidoo kale ay dadweynuhu ku qabaan mooto bajaajka isticmaalkeeda qiimo jaban oo ay ku kiraystaan
mahadsan yahay warbixintaasi ka hadlaysay ee dhibaatooyinka iyo faa-iidooyinka lagu qabo mootobajaajka ee maxamed abuukar maada uu diyaariyey ayaa halkaasi kaga gudbaynaa dhegeystayaal waxaan eegeynaa markan bara wax ka dhiga jaamacad ku taala waddanka finland ayaa waxa uu baaritaan ku sameeyey bal farqiga u dhexeeya nolosha soomaalida ku nool waddanka finland iyo waddanka mareykanka sida warbixinta warkan uu waddankaasi kaga soo diray wariyahayaga xasan kaafi maxamed xalane marco cananin waa bare ka tirsan jaamacadda magaalada mikeli ee dalka finland sidoo kalena waa baare sare oo ka tirsan isla jaamacaddaasi master marka cananin iyo baarayaal kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay soo afjaray baaritaan ku aadanaa soomaalida ku nool waddamada iskandinafiyanka iyo maraykanka kuwaasoo lagu barbardhigayay dhanka waxbarashada ganacsiga shaqada shaqala-aanta iyo la qabsashada waddamada soomaalidu ay usoo guureen haddaba si arrintaasi aan wax badan uga ogaano waxaa telefishinka qaranka soomaaliyeed u bouqday magaalada mikeli waxaana xarunta jaamacadda magaalada mikeli kula kulannay master marco cananin waxaana ugu horreyn wax ka weydiinay goorta uu bilowday baaritaankan iyo waxyaabaha ka soo baxay labadii kun iyo labiyo tobankii ayaan bilownay baaritaanka isbarbardhigga soomaalida ku nool maraykanka gaar ahaana magaalada minnesota iyo soomaalida ku nool finland waxaana uu ahaa baaritaan soconayay muddo afar sano ah sababta aan u dooranay magaalada minnesota ayaa ahayd inay tahay magaalo aad u weyn oo ay ku nool yihiin soomaali fara badan marka la barbardhigo finland marka isbarbardhig lagu sameynayo labada dal waxay ku kala duwan yihiin taariikh ahaan wax badan sida qaabdhismeedka arrimaha bulshada waayo aragnimada dadka soogolootiga ay ku nool yihiin labada wadan waxay ahayd arrin muhiima inaan baarno sida ay ula qabsadeen soomaalida minnesota waddanka maraykanka mar aan weydiinay su-aal ku aadaneyd isbarbardhigga soomaalida ku nool maraykanka iyo finland qaabka horumarka ayuu wuxuu ku jawaabay sidan marka la fiiriyo dhanka horumarka soomaalida minnesota waxay ku tillaabsaneen horumar ballaaran dhanka suuqa shaqada tirakoobka soomaalida minnesota ee shaqala-aanta waxaa lagu qiyaasaa labaatan boqolkiiba taasi macnaheedu waxay tahay soomaalida finland ayaa ka badan shaqala-aanta soomaalida minnesota marka isbarbardhig lagu sameynayo dhanka horumarka waxbarashada tacliinta heerka sare waxaa aad u badan soomaalida maraykanka gaar ahaana minnesota marka la barbardhigo soomaalida finland mar wax laga weydiiyey kala duwanaanshaha dhinaca tacliinta soomaalida ku kala nool wadamada iskandinafiyanka iyo amerika ayaa wuxuu ku jawaabay sidan sababtu waxay tahay soomaalida maraykanka ku nool gaar ahaana magaalada minnesota waa bulsho aad u fara badan oo isku xiran haysatana tusaalooyin badan ama dad ay ku daydaan tusaale ardayga raba inuu galo jaamacadda magaalada waxaa ugu horeeya saaxiibkiis walaashiis ama walaalkiis ama qof kale ay isku dhow yihiin waana midda caawinaysa shakhsiga raba inuu horumar sameeyo ugu dambayntii master marco cananin ayaa qoray buugga ugu magacdaray iska waran kuwaasoo kaga hadlayo soomaalida ku nool waddamada qurbaha xasan kaafi maxamed xalane warbaahinta qaranka soomaaliyeed finland
isbitaalka magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa waxaa la dhigay boqol iyo siddeetan ruux oo la ildaran cudurrada jadeecada iyo shumanbiyoodka kuwaasoo laga keenay deegaano hoostaga magaaladaasi sida uu ku soo warramay wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed kudhowaada laba boqol oo ruux ayaa xanuuno kala duwan u jiifa isbitaalka degmada gurceel ee gobolka galgaduud kuwaas oo laga kala keenay meelo kala duwan isbitaalka ayaana la daalaadhacaya culays xoogan oo soo wajahay cudurada dadka la il daran yihiin ayaana waxaa ka mid ah shubanbiyoodka iyo jadeecada kuwaas oo dadka faraba-an ku haya doctor cali cumar tarabi oo ah agaasimaha isbitaalka starlin degmada gurceel ayaa waxa uu sheegay in ay kusoo kordheen shubanbiyoodka iyo jadeecada isbitaalkana looga yimaado meelo aada u dhaadheer sida kilalka shanaad iyo gobolka hiiraan waxa uuna carabaabay in hadda isbitaalku uu wajahayo culays fara badan marka cudurro badanna way leeyihiin hadda waxaan nagu saayidaa cudunka shubadbiyoodka oo hadda dhammaan dariskeenna oo dhan hadda haya culays badanaa jira waad ogtahay abaarta ee, waxay keenaysaa cudurro badan oo sida cudurka nafaqadarrada oo ciyaalku aad u lala daran yihiin iyo dadka waayeelkaa iyo dadka xoolihii ka dhammaadeen si fudud ay xanuun ugu dhacayaan waana hadda way- isbitaalkana way buuxdhaafiyeen marka wax badan uu ka bedelo hadda ma ujeedaa meel kala seexdaa la leeyahay ilaas wuxuu isbitaalku qaadaa boqol iyo soddon sariirood u qaadaa M- haddeer b- bannaankay jijiifaan waa waa marro buuxsame ilaa boqol iyo siddeetan qof aa jiiftaa marka in looma hayo dhulka hadda la jijiifa waa ujeeda adugu waa arki kartaan isbitaalka oo aysan jirin cid gacanta ku haysa ayaa agaasimuhu waxa uu ku baaqay in lasoo caawiyo In horta qaralaasiyo een, waxaa haddaba waxyaalaan ku wadno een, dadka deegaanka xoogaa ay soo aruuriyeen hadda wax ku wadnaa haba yaraadeen laakiin waxa hadda wax ku wadnaa waa wax ka yimid xagga deegaanka ka yimid Een, hay-adaha samfalka
robabkii ka da-ay gobolka galgaduud qaybo ka mid ah ayaa magaalada cabudwaaq ee gobolkaasi waxa uu saameeyey dadka abaaraha kasoo barakacay ee magaaladaasi ku nool xalu xasan dirir oo eh, horjoogo ka ah kam ee magaaladaasi ku yaala oo la hadashay goordhow radio muqdisho ayaa sheegtay in dadka ku jira kaamkaasi ay isugu darsameen xanuuno gaajo iyo hooy la-aan iyadoo roobkiina uu soo da-ay dadkii say usoo yaacayeen isaga soo dabadhacayeen oo buul isaga dhisanayeen oo isaga joogeen oo cid qaabisho iyo cid wax siisay midna aysan jirin sagaashan qof oo sidaad children ay siisay moobeello maahan inta kale iyagoo badsan lix boqol iyo waxa weeye iyo iyo iyo shan qof baa shalay geeyey xafiiska arrimaha bulshada warqadoodii dadkii meeshii dhanaayd baa xalay ilaahay roob ugu keenay saaka way daadsan yihiin baahi bay la daadsan yihiin xanuun bay la daadsan yihiin waxay la daadsan yihiin roobkii oo caaciyey noolashii hoostooda ay waran yihiin ilmihii ayagoo wada caacay oo qori haysan oo waay dad ku sitaan haysan oo cunto haysan oo hoy haysan oo ba haysan oo u baahan islaam caawiya bay daadsan yihiin dadkii saaka anaana idaacadda wahay oo iri dadkan hadday soomaali yihiin ha loo gurmado
xalwa xasan daahir oo ka mid ah ee dadka eh, kaabamka barakacyaasha ee magaalada cabudooq ku yaala eh, horjoogaha ka haya ahayd iyada ayaa u dambeysay warkii subaxnimo waqtiga ayaa naga idlaa intaan mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo cidda u seegana hadduu eebba idmo waxay ka heli kartaa barta internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho dot net